waxaanu tagnay dalka turkiya waan u tagnay shir ballaaran oo halkaa ka dhacayay oo ku saabsanaa falastiin iyo quds gaar ahaan laakiin intaanan ka hadlin arrintaa waxaa i soo gaadhay war odhanaya halka guddoonkii golaha shacabku way kulmeen way isu tageen way wada hadleen waxayna ku heshiiyeen inay khilaafka jiraa xal ka gaadhaan oy dhammeeyaan waan ku hambalyeynayaa iyaga iyo xubnaha golaha shacabka ee arrintaas qabanqaabiyey iyo cid kasta oo la qabanqaabisay waxaan leeyahay hambalyo soomaaliya nabad bay rabtaa midnimay rabtaa wadahadal bay rabtaa heshiis bay rabtaa si ay dhibaatada jirta uga baxdo kolkaasi waan soo dhoweynayaa waan ku ammaanayaa waa geesinimo iyo wanaag in labadii iskhilaaftaaba ay khilaafka ka baxaan oo isu tagaan